na iyo la iyo ra sawirka eeg ama fiiri carabku isku boos ayuu joogaa laakiinse hawada ayaa meelo kala duwan u baxaysa ama ka baxaysa na'doo kale markii la soo gaaro carabku dabxanaga kor ayuu ku dhegayaa hawadu waxay ka baxaysaa sanka markaas ayaa waxaa samaysmaya sidayna u dhawaaqaysaa na xarafka na dhawaaqaysa haddii aad sanka qabato wixii way joogsanayaan dambena sanka ayaad ka nafsanaysaa la'da ma kala yimaado carabkii wuxuu ku dhegayaa meesha dhabxanaga kor hawadiisa waxay ka baxaysaa afka waxaa u dhawaaqaysaa sidan la na sanka hawada ku celi wax walba haddaa hawada isku celi sanka wax walba caaday noqonayaan marka la soo gaaro xarafka ra carabku si kafiifa labadii hore xoog ayuu ugu dhegay dhabxanaga laakiin marka ra'da laga hadlayo si tartiiba ayuu ugu dhegayaa hawada bannaanka u saar carabka iyo dhabxanaga dhexdooda ha marto waxay maraysaa si tartiiba sana u dhawaaqaysaa ama hadday tahay afka ingiliiska waxu dhawaaqaysaa ar ama ra kala duwan tahay